alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo koowaad min suurati faadir qaala allahu tacaala ina allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuulaa walain zaalataa in amsakahumaa min axadi min bacdih inahu kaana xaliima gafuuraa waxaynu ku soo jirnay oo aynu soo haynay fii tafsiiri suurati faadir fii awaakhir ilaayaat waxaa laynoo caddaynayaa qudrada ilaahay iyo awooddiisa subxaanahu wa tacaalaa waxaa layna tusaalaysiinayaa ilaahay haynta uu hayo cirarka iyo dhulalka ina allaha ilaahay yumsiku mid haya weeye asamaawaati samaawaadka waa toddobo toddoba samo weeye iyo wal arda ardooyinka ilaahay mid haya weeye waa hayaado waa xafidayaa wuxuu ka hayaa an tazuulaa inay zuulaan inay dhacaan inay labada cirarka iyo dhulalku inay zuulaan oo meeshooda ka zuulaan ayaa ilaahay ka hayaayoo ka mancinaya yamnacuhumaa min an tazuulaa ilaahay wuxuu ka mancinayaa oo ka hayaa inay zuulaanoo inta dhacaan ay markaas soo daataan samaawaadkii inay isbaraanbadho oo dhaqdhaqaaqdo baa laga hayaa oo meesheeda ay ka dhaqaaqdo oo a kor ha aaddo ama hoos ha aaddo ardadiina sidii oo kale ilaahay baa haya subxaanahu wa tacaala walain zaalataa wacizatii wa jalaali baan ku dhaartay lain zaalataa hadday zuulaan samaawaadka iyo ardooyinku kaba soo qaad wey hadday zuuli lahaayeen oo meesha ay ku sugan yihiin iyo markaskooda ay ka dhaqaaqaan waa calaa sabiili lfardi iskaba qadar weeye kaba soo qaad ilaahay baaba hayoo ma zuulayaan in amsakahumaa maa yumsikuhumaa ma qabanayo ma haynayo min axadin axadun axad min bacdihi ilaahay gadaashiisa cid qaban kadha iyo cid hayn ka dhaayo ma jidho hadday dhaqaaqaan oo ay meeshooda ka zuulaan maa yaqdiru axadun calaa imsaakihimaa axadna ma awoodo qabashadooda wax soo dhacaya ama meeshooda ka dhaqaaqay hadday noqdaan axad ilaahay dabadii haynaya ama qaban karaa haba yaraatee ma jiro wa icaadatihimaa ilaa maxallihimaa wa makaanihimaa cid ku celin kadha meeshay ka dhaqaaqeenna ma jidho ilaahay gadaalka marka kaba dhaqaaqi mayaano ilaahay baa ka haya laakiin alcalla calaa sabiili lfardi kaba soo qaad haddayba saa ahaan lahayd cid celin lahayd ama qaban lahayd ma jidho ilaahay baa halkaa ku haya aayad kaloo qur-aan ilaahay waa isagii ku yidhi wayumsiku samaaa an taqaca cala al ard ilaahay samada wuxuu ka hayaa inay dhulka kusoo dhacdo aayad kale ilaahay wuxuu ilaa biidni baa aayadda hore la socotay aayad kalena wa min aayaatihi an taquuma asamaau waalard biamri cirarkan iyo dhulalkan waxay ku taagan yihiin ilaahay amarkiisa innahu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaana wuxuu ahaaday yahayna ahaan doonaa xaliiman ilaahay weeye mid dulqaad badan oo ciqaabka aanu dadejinaynin kafuuraa ilaahay waa mid dhaafin waa mid dhaafid badan weeyaan ciddii noqota ilaahay waa mid u dhaafid badan gaalnimada iyo xumaha qofkii ciddii ka laabata ilaahay waa u dhaafid badan yahay alxaliim kuwii caasinayay buu ujeedaa iyo cisyaankoodii iyo amarkiisii la khilaafay isna ciqaabkii loo dedejin maayo ilaahay waa xaliim subxaanahu wa tacaala intaas macaasi iyo waxaa koonka ka socda inta qof uu joogo allaah allaah leh saacadda qiyaamo dhici mayso markii wax ilaahay waxidaya oo allaah allaah leh la waayo markaasi imaanaysa waaqsamuu way dhaarteen kuwii gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa billaahi ilaahay bay ku dhaarteen weliba gaar ahaan kuwii mushrikiintii maka jahda aymaanihim dhaarahooda meesha u dambaysa jahda aymaanihim dhaarahooda midda ugu adag ama dhaarahooda yoolka u dambeeya iyagoo ku xeel dheeraanaya dhaarahooda taas bay dhaarteen markay dhaarteen markii hore waxaa la yidhi nimankan waxay ku dhaaran jireen jaahiliyada ah aabbayaashood iyo asnaamta iyo waxaas markay xaaladdu adkaato bay ilaahay ku dhaaran jireen jahdalyamiin bay markaa dhihi jireen markaas hadda waa maxay waa aqsamu waa dhaarteen billaahi bay ku dhaarteen jahda aymaanihim bay ku dhaarteen dhaarahooda meesha u dambaysa wey dhaar muqalladaa meesha u dambaysa ayay ku dhaarteen maxay dhaartaas lain jaa-ahum iyaga hadduu u yimaado dhaari waxay tahay la wallaahi wallaahi lain jaa-ahum iyaga hadduu u yimaado nadiirun mid digaya quraysh baa hadlaysa odayaashoodii kuwii gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa baa hadlaya nebi digaya oo cadaab alle ka digaya hadduu yimaado iyaga u yimaado waxay ku dhaarteen la yakuununna ahaadeen oo ahaadeen inay ahaanayaan oo ahaanayaan ahdaa kuwa ka hanuun badan min ixda alumami min kulli lumam ummadaha dhammaantood inta ummad jidhay midda ugu hanuun badan inay ahaanayaan oo waa ummadahee yahuud iyo nasaare iyo kayr kulligoodba min ixda alumam min kulli min alyahuudi waannasaara wa kayrihim yahuud iyo nasaare iyo kayrba iyagoo inay ka hanuun badnaan doonaan oo ka toosnaan doonaan marka min alumam keliya lama dhihin min ixda alumam baa layidhi waa ummadahoo dhan baa looga jeeda saas bay ku dhaartay haddii ilaahayba rasuul noo soo diro inay raacayaan oo noqonayaan ummadaha kuwa ugu hanuunka badan ummadoo dhan kuwa ugu hanuunsan inay sidaa noqonayaan deedna waa loo soo dira an taquuluu inamaa unzila alkitaabu calaa daa'ifatayni min qablina iyo an taquuluu low anna unzila calayna alkitaabu lakunnaa ahdaa minhum iyo waatanoo falammaa jaa-ahum markuu u yimid kuwii sidaa lahaa nadiirun mid digaya oo ambiyada rususha ilaahay dira weliba kii ugu fadli badnaa ah waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maa zaadahum ma ziyaadin nimankii hadalkaa yidhi quraysh iyo mushrikiinta ahaa nadiirkaasuu yimid uma ziyaadin ilaa nufuuraa cararid mooyaane waa sii fogaadeenba kuwii gaaladahaa waxay ka sii qaadeen tabaacudan can ilxaqi xaqa inay ka sii dheeraadaan iyo walhudaa hanuunka waharaba minhu inay ka sii cararaan sidaas bay la yimaadeen rasuulku isagoo hanuuniya khayr buu la yimide iyaga unbaa sii fogaaday oo maxay sidaa u samaynayaan istikbaaran liajli istikbaar iskibrin darte fil ardi ardada dhexdeeda iskibrinayaan ama uma ziyaadin ilaa nufuuran ka bedel nufuur maaha wax kale uma ziyaadin istikbaaran iskibrin waxaan ahayn uma ziyaadin iskibriyaan fil ard ama mafcuulu lahu ka dhig labada waa lagu ogolay liajli istikbaar istikbaaran fil ardi iyo wamakra sayi iyo wamakra sayi makrigii xumaa makrigii xumaa min idaafati اlmawsuuf ilaa sifati waa makriga kiisi xumaa wey kii xumaa ee makriga ahaa wa makra sayi almakra sayi waa makrigii iyo dhagartii xumayd weeyaan wallaahu ilaahayna khayrulmaakiriin waa iyadii la yidhi meel kale waa iyadii lagu yidhi iyagii makri bay sameeyeen makriga ayay u samaynayaan nebi moxamed calayhi salatu wasalaam maxay ka sheekaysanayaan inay nebiga dilaan inay halaagaan inay dhibaateeyaan arrimahaas weeye makrigoodu inay diinta iska weyneeyaan inay dadka dhibaateeyaan inay waddada xaqa dadka ka hor istaagaan si kastoo ay diinka kula dagaalami karaan ayay makri iyo dhagar u samaynayaan wa makra sayi wey walaa yaxiiqu ilaahay wuxuu yidhi ma hareereeyo oo ma koobo almakru sayiu makriga xuni kuma dego ma hareereeyo kuma dhaco ilaa biahlihi ehelkiisa mooyaane ehelkiisa waa kuwe waa kuwa maakiriinta ah qofkii dhagar iyo balaayo iyo shar iyo shirqool sameeya arrintaasi isagay marka dambe ku dhacaysa isagaa sharkaasi hareeraynaya wixii ay samaynayeen waxaa ku dhacay maalinkii beder kuwii nebiga shirqoolka u samaynayey maalintaasaa iyagana makriga ku dhacay oo la wada laayey maalintaasaa la laayey qof dadka xumaha sameeya iyo shirqoolka iyo dhagartana dhibaatadaas ciribta xuni oo ay leedahay iyaga unbay marka dambe ku dhacaysaa wey walaa yaxiqu lmakru sayu ilaa biahlih wakaas waa aayaddii qur-aanka ahayd oo kale inamaa bagyukum calaa anfusikum iyo aayaddii qur-aanka ahayd oo kale faman nakasa fa inamaa yankusu calaa nafsi waa meesha ay dadku ka dhahaan ama carabtu soomaaliduna ay macnaha mid la mida ay ku mahmaahaan qofkii walaalkiis ceel u qoda god u qoda yaa waa ku dhaca isagaa ku dhaca marka arrintu waa ciribta dambe godkaa ha qodib baa la yidhi ku dhici doontiin ku dhici doontiin aada ma ogidi ha haddaa qodidna ha dheerayn manaa dhibaatadaas isagaa qofkiibay ku dhacaysaa wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuuna waa soo maray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fahal yanduruuna ma koranahayaan ma koranayaan ilaa sunnata alawaliina kuwii hore caadadoodii waddadoodii mooyaan ummadihii hore sidii loo galay cadaabkii iyo ciqaabkii iyo halaaggii la mariyey waxaan ahayn mayay koranayaan falan tajida heli mays nabiyullaahi maxamed oo calayhi asalaatu wasalaam ama falam tajida heli maysid ayuhalmukhaadabu qofka lala hadlayo in lala hadlo usuu badow lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisa u heli mays tabdiilan bedelid bedelid u heli mays oo meeshii cadaabkan raxmad la dhigi maayo koo sidii qoladii mutaysatay qolo kasta waxay mutaysatay baa la siinaya walan tajida heli maysid lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisa taxwiilaa wareejin qofkii dulmiga galay inta laga wareejiyo qof kale in la ciqaabo sida dadka ahlu adduunyada iyo dowladaha qaar sameeyaan qof daalima inay daalim inta soo qabtaan ay mid kaloo aan dembi gelin ay ciqaabaan ama dilaan ama qisaasaan ama xiraan dadka qaarkii ay sameeyaan taa kama jidha halkaas walan tajida heli maysid lisunnati illaahi taxwiila xawilid iyo wareejin weeyaan naf kastaaba waxay la timid baa u yaallaa walaa tasiru waasiratun wisra ukhra waa soo mara qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi awalam yasiiruu ma waysan socon waa istifaam inkaari fil ardi ardada dhexdeeda ama taqriiri ah waaba socdeenn waaba mareene awalam yasiiruu fil ard oo fa yanduruu aysan eegin oo arkinin aysan macnaha fiirin aysan ogaan kayfa sida kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii ciribtoodii min qablihim iyaga kuwii ciribtoodii min qablihim xaalu kuwan hortooda ahaaday ama caaqibatu ladiina kuwii ciribtoodii kaanuu min qablihim kuwan ka horreeyey walxaal kaanuu ay ahaayeen kuwaas kuwan ka horreeyey sida reer caad iyo reer famuud iyo qoladii saba oo aynu soo marnay waxay ahaayeen ashadda kuwa darnaan badan minhum kuwan quwatan xagga awoodda waa ka cimri dheeraayeen oo waa ka xoolo badnaayeen wixiina waxba uma tarin hodan bay ahaayeen qolooyinkaas halkaasu ayadii suuratu ruum kaanuu ashadda minhum quwa baa la soo tilmaamay wa kaanuu ashadda minhum quwa wamaa kaana allaahu ilaahayna muusan ahaanin liyucjizahu ilaahay miduu cajzi gelinayo min shayin shay-un shayna ilaahay ma cajzi gelinayo ilaahay muusan ahaanin miduu cajzi gelinaya shay oo ashyaada ka mid ah min shayin shay-un mintu waa lita'kiidi nafyi shayna ilaahay mu cajzi gelinayo shaygaasoo fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday walaa fil ard cir iyo dhulal iyo waxa dhex yaal wax ilaahay cajzi gelinaya ma jiraan subxaana wa tacaala sidaa weeyaan fi samaawaati inahu ilaahayna kaana wuxuu ahaaday xaliim caliima ilaahay waa mid cilmi badan wey mimaa wujida wayuujadu wixii horay u dhacay iyo wix dhaci doonaba ilaahay u ogi qadiiraa inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliima inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday qadiiraa ilaahay wuxuu ahaaday mid qadiira oo awood badan oo kara qudradiisu wax kasta oo mumkin ay de ku bay buu ilaahay awoodaa subxaana wa tacaala dhammaan khalaa'iqdu acmaasha ay la imaanayaan waa ogyahay ilaahay iyo ciribtoodu waxay ku dambaynayso ilaahay waa sidaas subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow yuaakidu llaahu nnaas walow yuaakidu llaahu ilaahay hadduu qaban lahaa annaasa dadka bimaa kasabuu waxay kasbadeen oo min adunuubi ah waalkhadaayaa gafaafka iyo xumaha ay gelayaan haddii loo soo dedejin lahaayoo loo qaban lahaa haddii ilaahay kuwa u qabanayo maa taraka ilaahay kagamaba tageen calaa dahrihaa ardada dusheeda dahrihaa calaa dahril ardi weeyaan ardada dusheeda macnaha ardadaa loo celinayaa yaanba hadda la soo sheegin waa la iska garanayaa ilaahay dusheeda kagama tageen calaa maa taraka calaa dahriha cidna loogama tageen sidaa weeyaan maa taraka calaa dahriha min daabbatin mid tukubta wax daabadaba dusheeda loogama tageenba wax noolaaba haddii cid kasta waxay qabataa horay looga looga abaalmarinayo cidina meesha ma taagnaateen ma joogteen kuwana kuwii xumaanta la yimid bay noqon lahaayeen kuwana xumaantaa kuwaa la yimid baa saamayn lahaa oo lala halaagi lahaa adduunkaba cid ardada dusheeda looga tegi lahaa maba dhacdeenba ilaa kuwa xumaha la yimid xumahoodaasaa waxay gaarayaan khalqigii kale walidaabaa waxaa la yidhaahdaa qofkan inta dembaabay oo xumaha sameeyey dhibaatadaas uu sameeyey awgeed ummad kale loo ciqaabayo oo roobla'aantu dhacayso oo cudurradu dhacayaan oo kuwo kale halaagii ku dhacayo waxaasoo dhan isagay sababtiis ku yimaadeen xumaha sameeyey sidaa darteed waxaa la yidhaha qofkii dembi dembaaba fa jamiicu lkhalqi khalqiga dhammaantii oo min al insi iyo waddawaabi iyo walwuxuushi iyo wadduyuuri iyo wadari noole oo dhan baa khusamaahu kuwa la doodi doona noqonaya yowma alqiyaama adaa waxaa keenay baa la leeyahay sababtaabaa waxaan iyo dhibaatadan iyo ciqaabkan loo keena xilligii nebi nuuxba wax kastoo noolo ahaa wixii doonta raacay maaha inta kale soo lama baabi'in waa gaaladii shu'migoodii iyo balaayadii la yimaadeen ka macaasidu waa dhib badanta walaakine yu-aakhiruhum ilaahay waa gadaal marinaya khalqigii ciqaabkoodii iyo xisaabtoodii ilaahay waa gadaal marinaya ilaa ajalin ajal laga gaarayo ajalkaasoo musamaa la magacaabay ilaahay laga gaarayo faidaa jaa-a markuu yimaado ajaluhum ajalkooda waa waqtigii loo xadiday oo loo magacaabay macnaha weeyaan waqtigaa markii la gaaro uu yimaado fa ina allaha ilaahay subxaana wa tacaala kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoommadiisa basiiraa buu ilaahay ahaaday mid arkay waxay camal faleen baa lagu abaalmarinayaa khayr iyo shar waxay ahayd taas baa lagu dhaqayaa lagu abaalmarinaya lagu jazaynaya macnaha weeya ilaahay waa u jeedaa wey ilaahay waa basiir ilaahay waa mid basiira subxaana wa tacaala khalaa'iqdii si oo dhan buu u jeedaa marka oo arkayaa arkiddaas marka ilaahay arkayo subxaanahu wa tacaala waa waa laydiin jeedaa wey qof kastow waxa aad samaynaysa ilaahay baa kuu jeeda wa ina allaha kaana bicibaadihi basiira suuratu yaasiin suuradda la yidhaahdo suuratu yaasiin makiyatun wey aayaadkeedu waa siddeetan iyo saddex aayadood waa suuradda soddon iyo lixaad xagga suwarka markii lasoo tiriyo bilowga laga soo tiriyo sidaad ogeydba intii qur-aanka makigaa lagu yaqaanay inuu ka hadlo ayay iyaduna suuraddani ay ka hadlaysaa saddexdii arrimoodu waaweynaa weeye iimaankii la rumeeyo bacfiga iyo isi soo saarka suuraddu waa ka hadlaysa qiso qolo magaalo deganaana suuraddu waa ka hadlaysa waxay kaloo ka hadlaysaa adillo iyo xujooyin cadcad oo tusinaya ilaahay waxdaaniyadiisa suuradda waxaa lagu bilaabi doonaa qur-aanka cadiimkaah oo ilaahay ku dhaaranayo iyo nebi moxamed risaaladiisu inay run tahay iyo rasuulnimadiisu calayhi salaatu wasalaam suuraddu gaaladay ka sheekayn doontaa iyo dhibaatooyinka ay la yimaadeen waxay ka sheekayn doontaa axad nin daaci ahaa oo mu'min ahaa oo culimmadu ay yidhaahdaan xabiibu najaar baa la dhihi jiray oo tolkiis u naseexeeyey oo markay u naseexeeyeen ay dileen oo ilaahay jannadii geliyey kuwii dilayna iyo tolkiisna la halaagay jannada marku galayna hadalla ku hadlay hadalladiina ilaahay inoo sheegay oo hadda suuradda laynoo ku sheegayo wixii uu ku hadlay nin dhintay oo adduunka ka tegey oo iyadoo aan weli aakhiradii weyneyd la gaarin hadalladii uu yidhi aynu akhrinayno oo nebiga loo soo waxyooday oy qur-aan ka mid yihiin hadalla waaweyn buu ku hadlo cajiiba suuratu yaasiin waxaa loogu magacaabay ilaahay baa wuxuu ku furfurtay bilowgaasaa lagu furfurtay yaasiin baa lagu furfurtay oo lagu bilaabay icjaaska qur-aankaa lagu sii muujinayaa axaadiid baa soo aroodhay soo aroodhay suuraddan iyo cajaa'ibteeda tilmaamaya axaadiidaasoo qaar sanadkoodu usan xoog badnayn axaadiid baase soo aroodhay suuraddan suurad cajaa'iba weeyaan ibnu kaiirku wuxuu ku qoray tafsiirkiisa tafsiiru lqur'aan alcadiim la yidhaahdo ibnu kaiirku uu leeyahay kelimaad cajaa'ib uu ku qora kelimaadka waxaa ka mid a suuraddan wuxuu yidhi khasaa'isteeda waxaa ka mid a laa tuqra'u cinda amrin casiirin arrin culus agteed suuraddan lama akriyo ilaa yasarahu llahu tacaala ilaahay waa sahlan arrintii cuslayd markii la akriyo ilaahay waa fududaynaya malaha soomaalidu markii la yaabo yaasiinka weeyo waa ilaahay waa fududaynaya arrinka ilaahay waa sahlaya ibnu kaiirkaa qoray xadiidkii markuu sharxayey nebigu yidhi calayhi salatu wasalaam iqra'uuhaa calaa mowtaakum kuwiina dhintay ku dul akhriya kuwiinaa dhintay yaa yacnii waxa weeyaan suuradda la akhrinayo waa yaasiinka buu arrinkaa sharxiisibuu halkaa ka qabto waa suuratu yaasiin marka akhrinta qofka meydkaa agtiisa lagu akrinaayo oo yaasiinka la akhrinayo leeyahay yaasiinka ha la akhriyo wuxuu yidhi waa inay raxmad iyo baraka soo degto meesha qur-aanka ilaahay lagu akhriyey qofkani waa qof hadduu doono muxtadar ah oo lagu soo xaadiray oo weli aan naftii ka dhicin marka haddii naftu dhibaysana liyasuula calayhi khuruuju ruuxi nafta bixideedu say ugu sahlanaato qur-aankaas barakadiisa iyo raxmaddaa timid aan lagu dhibinin imaamu axmed raximahu ullah wuxuu yidhi xadaanaa abulmuqiira xadaanaa safwaan qaala kaana almashiikha yaquuluun sheekhayaashii culimmadu waxay ahaayeen kuwo yidhaahda idaa quri'at yacni yaasiin markii la akhriyo cinda almeyit khafafa allaahu canhu biha ilaahay waa waa ka fududeeyaa meydkaas suuraddaas sababkeed waa laga fududeeyaa qof kastaaba inay qalbigiisa ku jidho oo qofku akhristo qur-aanka o dhan oo suuradahan iyo kuwa lamidkaa gaar ugu sii wardiyana waaba cajab badan tahayba suuraddu waa suuraddaa marka weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim yaasiin allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa og muraadka looga muraadaayo yaadaas iyo siinkaas tafsiirka u cajab badan halkaas baad maraysa in la yidhaahdo waa nebiga magaciisii in la yidhaahdo yaasiin waa yaa insaan intaba culimaa maraysa laakiin tafsiirka caamka ee weyn kaas waa isagu waa tafsiir weyn weeyaan walqur'aani qur-aankii baan ku dhaartay qur-aankii kariimka haawe qur-aankii alxakiimi xakiimka ahaa qur-aankaasaan ku dhaartay innaka adigu nebi allow la min almursaliina baad ka mid tahay ilaa iyagaa gaaladu waxay lahayn rasuul ma tihid kaasaa waxay leey innaka adigu la min almursaliin calaa siraatin baana ku taagan tahay siraad dushii baa ahaatay waddo dariiqaa siraadkaasoo weliba mustaqiimin toosan aan qallooc iyo leexleexad lahayn tanziila alcasiizi ilaahay qur-aankan waa soo dejiyey anzala haada alqur'aan tanziilu alcasiiz iyo tanziila alcasiiz qiraacaadka ku jira ka mid tanziil soo dejin ilaahay wuxuu uu soo dejiyey tanziil alcasiizi alla casiiza soo dejintiisa allihii alraxiimi ee naxariista badnaa maxaa loo soo dejiyey litundira inaad digtid nabi allow qowman qoom qoomkaasoo maa undira aan loo digin aabbaa'uhum aabbayaashood aan loo digin oo rasuulba u imaan kitaabna loo soo dejin xilli zamanulfatraa bay joogeen oo fa hum iyagu qaafiluuna wey digid la-aantaa awgeed kuwa iska halmaansan wey oo aan garanayn iimaankii diintii aan garanayn kuwaa inaa u digto laqad xaqiiqi xaqa alqowlu qowlkii waa sugnaaday calaa akarim kuwaa badankooda qowlu cadaab baa ku sugnaaday laamtaas waa wallaahi bay ka dhigantahay laamulqas laqad xaqa alqowlu qowl cadaabkii baa ku dul sugnaaday calaa akarihim badankooda oo fahum iyagu laa yuuminuuna ma rumaynahayaan iimaan ma yeelanayaan akaruhum laa yuuminuun badanka qaalibiyat lcudmaa inta badan iimaan la-aan weeyaan xaqa aan la timid qaadan maya innaa anagu jacalnaa waan yeelnay fii acnaaqihim luqumahooda qortooda qorahooda aqlaalan baanu yeelnay aqlaal ayaanu yeelnay silsilada iyo qoofallaan yeel oo fahiya gacnihii fahiya aydidii yaanba la soo sheegayna waa la iska garanaya iyaga gacnahoodii ilal adqaani mid lagu xirxiray weeye ilal adqaani lafgareedyada ama majmuucatun ilal adqaani lafgareedyada mid lagu figeeyo lagu xirxiray weeye oo waxa weeye halkaa luqunta ah iyo lafgareedyada iyo gacnahoodiibaa saa la yskugu xira kuwa gaalada ah oo fahum iyagu fahum muqmaxuuna weeyaan kuwa surka taagaya madaxa taagaya geela iyo awrta ay markay biyaha ka dhargaan oo intay madaxa kala baxaan saa caasha u taagaanoo madaxa saa u taagaan oo kale baa muqmaxa loo isticmaalaa waxa weeyaan ilaa halkaana ma soo celin karaan halkaan baa gacnihii laga geshay silsiladana waa lagu xira marka madaxii bay saa u taagayaan fa hum muqmaxuuna kuwa madaxa iyo surka saa u taagaya wey sidaa wey waa cadaabayni fahum muqmaxuun wajacalnaa waxaan yeel ma awoodaan inay madax hoos u laalaadiyaan marka xaqaba hoos u fiirin mayaan wey wajacalnaa waxaanu yeelnay min bayni aydiihim hortooda saddan baanu yeelnay sadi weyn duud iyo maanic baanu yeelnay waxaanu yeelnay mid xaajiza oo kala teedahaya wa min khalfihim gadaashoodana waxaanu yeelnay sadda maanic kalaan yeelnay xijaab iyo xaajiz baan yeelnay suddanna waa waayana waa qiro kale fa akhshaynaahum indhahoodii baan daboolnay akhshaynaa absaarahum wey oo fa hum iyagu laa yubsiruuna xaqa ma arkahayaan xaqaba indhaha ma saarayaan fahum iyagu laa yubsiruuna maba arkayaan wa sawaaun mid waxaa isku mid ah jinjin ah calayhim iyaga dushooda a andartahum u digtayaa am lam tundirhum umaadigina waa isku mid dushooda haddii loo digo iyo haddaan loo digin haddii iimaanka loogu baaqo iyo haddii kale waa isku mid isma bedelayaan wa sawaaun mid isku mida weeye calayhim dushooda a andartahum u digtayaa am lam tundirhum umaadiginaaba laba jeeraalaba laa yu'minuuna fahum iyagu laa yu'minuuna marnaba ma rumaynahayaan iimaan marnaba ma yeelanayaan qalbigoodu ma noola waa dhinteen iimaan ma laha weeye ma yeelanayaan fahum laa yu'minuun sidaa weeye xaalkood fahum laa yu'minuuna kuwa rumaynaya oo iimaan qaadanaya ma aysan ahaanin darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab